arrimahan dadaal waxaan wadnay annaga maamulka hagaajinta maamulka imaareynta maaliyadda waxaa noo soo ifbaxday inay jiraan in shacabkiina canshuuro qaarkood laga qaado maamulka qasnadiisana aysan kusoo dhicin taasna waxaan ku wadnaa baaris xooggan oo cid allaale ciddii lagu arko inay shacabkiina kasoo qaadaan qasnadii dowladdii hoosena aysan soo gaarsiinin in tallaaba adag laga qaadi doono hay-adaha garsoorkana aan gudbin doono si maaragtay cadaalad ee u maraan annaga waxaan rabnaa shacab haddiiba wax laga qaado inay meeshii loogu talagalay tagto si loogu soo celiyo shacabkii oo adeegii bulshada loogu fidiyo